waxaan markan soo dhaweyneynaa ra-iisul wasaaraha xilka wareejinaya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed
bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya prime ministerkii hore ahna prime ministerka cusub iyo anigoo tegaya dhammaantiin xubnaha golaha wasiirada labada jaanibba waad salaanantihiin aada baad u salaanantihiin salaanta dacdi oota raggaa meesha fiiriyayoo qaar badan baa si wanaagsan u labisan oo aada doodaysaa inay soo noqon doonaan laakiin waa loo badan yahay runtii aad baa loo wada labisan yahay marka waxaan balaynaya in lasoo wada noqon doono waxbaa laydin sheegaan malaynaya waxaan idiin sheegayaa haddii aad arki jirteen laga yaabo in aad arki jirteen prime minister markuu tagahayo xoogaa yar caraysan anigu aad baan u faraxsan horta waxaan ku faraxsanahay rag badan oo beryahan aan isweynay yaa meesha iga muuqda madaxweynaha laftiisa xoogaa abaradan isaana adag waxaan ku faraxsanahay runtii oo farxaddaas iga keenaya kabtakaas markii laga reebo raggaan oo dhan saaxiibaan madaxweyne saaxiibbaan adiguna saaxiib baan oo dee inaan prime minister noqdo adaa mas-uul u ahaa marka dad wanaag u naga dhexeeyo weyo oo wanaag aada u badan weliba uu naga dhexeeyo waxaanan ogahay hawsha fiicnayd oo ay qabteen dadkan iskaa waxu qabtay ku shaqeeyaan mustat baa wuxuu u baxshay dawladdaanu xukuumaddii solarka ayay ahayd oo solar bay ku shaqeysaa shidaalkuma shaqeyso ragga meeshaan fadhiya waa raggii solarka ku shaqeynayay marka runtii aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan ku kulanno aada iyo aad baan unu qiimeynayaa hal ha isdhihina qolyaha isle mooshinkii baad wax ka qorteen oo aada waxayseen waa ogaayo waxaad tidhahdeen xaggaydu kugu badinaysaa xumaan kale ma jirin xumaan ma jirin waana siyaasad wey marka biseelkeeda waa leenahay ma noqonayso arrintaas arrin weji gadax naga dhex abuurta ma noqonayso mid calaaqaadka naga xumaysa balse waa sii ziyaad waa sii ziyaadaysaa waxaan ogahay markii waxoogaa la isku badbato dadku waa waa sibay noqdaan laakiin markaan muddo kala maqnaano waan isjeclaan doonaa aada baan isjeclaan doonaa aada baan ku jeclaan doonaa anigu kolleyba waa idin jecla kolleyba waa idin jecla dhammaantiin baan idin jecla mana aha munaafaqadiga ma aha sababta waxaa weeye cid aan xusuusnahay oo aan iska hor nimid ama aan isqollaysanay oo golaha ku jiramay marka ixtiraam baan idinku weysay ixtiraamkaasaan idiin hayaa haddii ay jirto wax aanu xoogaa kala tabanay ood iga tabateen dee carab iyo ilkaba waa isqoomaan baa la yidhi ayagaan isgu dhow haddaanan wada shaqayn oo aanan wax naga dhexayn wax lama kala tabteen marka waxaan soo jeedinayaa o idinka codsanayaa in is cafiyo oo weliba aniga ad cafisaan aniguna waa idin cafiyey taas markaan intaa idhaahdo recommendation yar baan ku barayaa oo prime ministerkaan usoo jeedinayo raggaan rag aada u fiican wey wallaahi waa rag aada u fiican kursiga gare golaha ya iyo gabdhaha iyo gabdhaha akala reebin oo qaar qaar cusbadada oo ku biiri laakiin akala reebin markaan intaas ka gudbo mudane madaxweyne أولا وأخوها بلينا دور الشرع الدورتي markii koowaad waa kaga mahad celinayaa markii hore doorashadii aad dooratay haddana waa kugu hambaliyeynayaa doorashada aada dooratay walaalkay cumar cabdishiid cali sharmaake oo runtii aan shaqadan ku cusbeyn oo xafiiskaan fadhiyey oo aan ogahay detailska xafiiskan iyo shaqadan inuu si fiican u hayo marka wakti badan ku lumi maayo inuu horey ka dhaqaajiyo oo shaqada meeshay joogtay uu ka dhaqaajiyo marka arrintaas doorashadaas aada dooratay waa kugu hambalyanaya waana kaaga mahad celinaya mudane ra-iisul wasaare adna waa kuu hambalyeynaya waana ku soo dhaweynayaa aada baan kuu soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa hawl adag oo kaa horeysa xil culus ood og tahay hambalyo iyo tacdiib waa isku kaa daraya labada waa isku kaa daraya waana kuu duceynayaa waxaan leeyahay ilaahay ha kula fududeeyo adiga iyo tiimka iyo madaxweynahaba xilkaas aada ummadda u haystaan oo xil adaga alla habeen wixii howlqabad ahaayo xukuumadda ay lahayd waxaad si fiican uga hadlay mudane ducaale oo ku noqon mahayo waxaan rabaa dardaaran yar horta marka koobaad ogaada wax aan maqli jiray oo aan marka hormoodi jiray tiori inay tahay baa xoogaa braadkaleeda uga soo baxbaxaya waxaan maqli jiray siyaasadda waa la galaayo lagama baxo an anigu ka bixi maayo haddaan idin sheegaya laakiin waxaa idiin sheegayaa si qalloocan ugu jiri maayo si toosan baan ugu jirayaa oo ah wixii wanaagsan inaan idinla riixo cidda xilka haysa oon idinku taakuleeyo oo aan idinku bogaadiyo oo aan garab idinkugu noqdo wixii qalloocanna inaan taladeeda idin siiyooan yidhaaho uraxaasu waa ila qalloocan yihiine sidaa ka daayo taas weeye mid ah qoladaana maanta haystee ciribta uga istaag ma noqonayso waadna arki doontaan haddii alla arrinta labaad waa dardaaran aan la dardaarmayo ragga iyo gabdhaha halkaan fadhiya oo aan rajaynayo in badan inay xilka ku soo noqdaan leanna waa mudan yihiin haddaad ku soo noqotaan midnimada adkeeya wada shaqaynta adkeeya walaaltinimada adkeeya ummaddu adinkay idin eeganaysaa run ahaantii markii baarlamaanku qaybsali gaaray anaa go-aan gaaray oo u soo jeediyey walaalahaygii xildhibaanada ahaa oo idhi hawshan waa inay socotaan anigu noqon maayo midkii la isku khilaafay noqon maayo hawshan waa inay socotaa baarlamaanku wax kasta uu goostana waan ogol waxaad ogtihiin daqiiqado kadib markii codka baarlamaanka iyo natiijada ay soo baxday waxaan ku degdegay inaan hambaliyeeyo baarlamaanka qoladii ii codaysay iyo kuwii iga codeeyeyba inaan hambaliyeeyo inaan ugu baaqo in la iscafiyo oo laisu tanasulo oo horey loo socdo lianna raasamaalka ka muhiimsan wax walba raasamaalka waxaa weye institutionska iyagaan inay dhisan yihiin oo ay socdaan waxa kale waa ribix waa faa'iido faa'iidaha laisku qabqabsado laakiin mar walba marnaba waa in raasamaalku uusan dumin lianna haddii raasamaalku uu dumo brok baan noqonayna annagoo dhan baa brok noqonayna raasamaalkana waxaa weeyaan midnimada golayaasha asaaska u ah qarannimadeena u ah oo baarlamaanku ugu muhiimsan yahay marka waxaan idinkugu duceynayaa oon idinkula dardaarmahayaa oo dardaaran odayeed inaad iloodaan shala inaad forward looking ahaataan horey aad fiirisaan dadkeedii sugayaan ka mid oo shacabka soomaaliyeed baan ka mid aniga marka inaad waxqabataan oo horey u dhaqaaqdaan baan rabaa ma raba inaad dib u baxdaan marka qolooyinka soo hara oo sideedoo kale shaqadu ka dhamaatana ayaguna inay tanazulaan shaqo danbaan heli doonaa aquusanina marka iyaguna adinkuna inaad sidaas u sabirtaan oo kalsooni aada kuwa kale kula shaqaysaan mudane madaxweyne waa ku mahad celinaya waxaan kaaga mahad celinayaa inta aanu wada shaqaynaynay magacaabiddii hore iyo intaanu wada shaqaynaynay runta si wanaagsan baan u wada shaqaynay waxaan dadku ay sheeg sheegayaan waa un ra'yi la isku qabto wey waa healthy waa wax caafimaad qabo wey in dadku ra'yigu ku kala duwanaado waa wax caafimaad qabo waxay ila tahay inaanu cashar ka baranno casharkaasna uu noqdo maxaa la odhan jiray taxaasabu kalcudwaan kalikhwaan markii uu la xisaabtamayo xisaabtu sidaa ha ahaato laakiin markii laga soo gudbo inaanu walaalo ahaano walaalaan nahay adigu hada sidaad yeeli doonta maaqaane anigu waa ku xafiyey waxaan rabaa inaan fursadaan uga faaidaysto mar kale inaan heli doono ma garanaye baarlamaanka inaan wax u sheego horta talaan soo jeedinaya waxaan leedahaa hadda ma aha tan ma aha tan hadda raggaan isdilayna ad haddaan laihahdo midda dambe barlamentarian yaan dawla yaa xukuumadda lagu soo darin leanna kuwa kale oo doonaya inay xukuumadda soo galaan mawsin bay keenayaan si ayaga chance u helaan waxaan rabaa baarlamaanka inaan idhaahdo baarlamaanow waktigu waa yaryahay waktigu aada buu u yaryahay ummaddan kama go-o maalin walba in nooshin iyo dagaal iyo isqarqarsi laga hadlo hawl run ah oo xaqiiqi ahaan loo taalo baarlamaanow nooshinka xoogaa dib u yardhigta bal horta la ilaha labada kun iyo lix iyo tobanka waad buxusoon doontaanoo mawsidaba keeni maysaane wixii ka dambeeya laftigeeda dhaqankaas hal iska daayo laba kun iyo lix iyo tobanka waxaan umalaynaya haddii ay ka hor keenaan dadkaaba dhagaxyeyn doona marka waxaan hadalkaas uleeyahay in hay-adaha dastuuriga ah baarlamaan iyo madaxweyne oo oday u ah iyo xukuumad iyo garsoor in la wada shaqeeyo la isu soo dhawaado laga maarmaan casharkii aynu barannay waa inuu noqdaa inaanu ka gudubnay oo u gudubnay midnimo walaalnimo hawl iyo inaanu ku fokus garayno waxa deg deg ah oo nalka rabo khudbadda waa idinku dheereeyey aada iyo aad baad umahadsan tihiin mar labaad baan rabaa inaan u bogaadiyo kuwiina oon kasii hordhaco kuwiina wasiirada noqon doona oo is-og ama rajaynaya kuwa wasiirada aan noqon waxaan rabaa iyagana inaan u bogaadiyo oo mar kale heli doonaan prime ministerka cumar cabdishiid waxaan rabaa mar labaad inaan soo dhaweeyo una rajeeyo inuu shaqadiisa ku guulaysto madaxweynahana odaygii ciddaa tahay waxaan rabaa inaan kuu hambalyeeyo kuuna duceeyo inaad ku guulaysataan tim ahaan hawshiinan aan idiin rajeeyo aadna waad mahadsantiin